galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa sabti sanadka labada kun iyo laba iyo labaatanka bisha julaayna waa laba waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeenna v o a somaali com saacadduna haatan afrikada bari waa afartii galabnimo galabtii wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daandurey qodobada aad ku dhegaysan doontaan dhegaystayaal idaacaddeenna waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan golaha wakiilada somalilan oo maanta oggolaaday muushin ku saabsan biu eegis lagu samaynayo xeerka midaynta cashuuraha
waxaa ilaa xali toole dhacday in booshinkaa dagaal lagu soo qaaday in goolaha laysku dayey goolahoo fasax sii gelaya muddooyinkii u dambaysay wiigii u dambeeyey wiig shaqaydkiis ay tahay inaan goolaha la iman kooramku aanu buuxsamin marka kooramkii goolaha laga dagaalamay
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan barnaamijyada hambaliyada iyo heesaha iyo dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale marka hore isku soo dhowaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray ciidamada ruushka ayaa waxa ay garaaceen magaalada la yidhaahdo leshansk iyo nawaaxigeeda iyagoo isku dayaya in ay la wareegaan goobtii ugu dambeysay ee iska caabinta ee bariga ukrain ee gobolka lohanski sida uu sheegay maanta guddoomiyaha gobolka dagaalyahanada ukrain ayaa toddobaadyo ku guda jiray siday u daafici lahaayeen magaaladaasi in aysan u dhicin dhanka ruushka sida uu sameeyey gobolka dariska la'ah ee severodonetski toddobaad ka hor wasaaradda difaaca ee ruushka waxa ay sheegtay in ciidamadeedu ay la wareegeen gacan kuhaynta warshadda saliidda sufaysa ee ku taalla cirifka lesahang maalmihii lasoo dhaafay laakiin bala saabka gobolka lhoniski sarey haddaaya ayaa waxa uu shalaytu sheegay in dagaalku uu halkaasi weli ka socdo shan qof ayaa ku dhimatay afar iyo afartan kalena way ku dhaawacmeen dhulgariir cabirkiisu dhammaa lix dhibic saddex oo ku dhuftay koonfurta iiraan maanta sida uu ku warramay telefishinka dalkaasi kooxaha badbaadinta ayaa waxaa la geeyey tuulada sayax koosh oo ay ku nool yihiin saddex boqol oo qof ee gobolka hormigan oo ku dhow halka dhulgariir ka dhacay oo qiyaastii kun kilomitir koonfur kaga beegan caasimadda tahraan warku waxa uu sheegay in dhulgariirka laga dareemay dalal darislaa waddanka iiraan sanadkii labada kun iyo saddexdii dhulgariir cabirkiisu dhammaa lix dhibic lix ayaa waxa uu ku dhuftay magaalada taariikhiga ah ee bam ee dalkaasi iiraan waxaana ku dhintay lix iyo labaatan kun oo qof dhulgariir cabirkiisu uu dhammaa toddoba oo isna ku dhiftay galbeedka iiraan sanadkii labada kun toddoba iyo tobankii ayaa waxa uu ku dilay in ka badan lix boqol oo qof halka in ka badan sagaal kunna ay ku dhaawacmeen madaxa ururka caafimaadka adduunka ee w h o ee yurub dor hannes crok ayaa waxa uu ka digay in kiisaska cudurka furuqa daayeerka ay saddex jibaarmeen labadii toddobaad ee lasoo dhaafay waxaana uu ku boorinayaa waddamada in ay wax badan ay sameeyaan si loo hubiyo in markaasi cudurkaasi laga hortago mas-uuliyiinta caafimaadka afrika ayaa sheegay inay ula dhaqmayaan faafitaanka cudurkaasi xaalad deg deg ah iyagoo ugu baaqaya waddamada qaniga ah in ay wadaagaan sahayda xadidan ee tallaalada madaxa w h o ee yurub dor hannes clog ayaa bayaan uu soo saaro ku sheegay in loo baahan yahay dadaallo dheeraad ah inkastoo ururka caafimaadka ee qaramada midoobay u go'aansaday toddobaadkii hore in faafitaanka sii kordhaya uusan weli damaanad qaadi karin in lagu dhawaaqo ama lagu dhaqaaqaba xaalad caafimaad oo deg deg ah oo caalami ah warkiina dhegaystayaal waa naga intaas wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay golaha wakiilada ee somalilan ayaa maanta ogolaaday mooshin ku saabsan dib u eegis lagu samaynayo xeerka midaynta cashuuraha iyadoo aanay soo xaadirin fadhiga mudanayaal badan oo ka tirsan golaha haddaba khatar maxamed cakule ayaa arrintaasi ka wareystay guddoomiyaha guddiga dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka xildhibaan mustafe khayraye
khadar aad iyo aad baad mahadsan tahay waa sax goluhu saaka wuxuu gelayay mooshin saamayn siyaasadeed iyo mid dhaqaalaba yeelanaya oo ah mooshin curin xeer xeerkaasoo qoseeyaa maaliyad mooshinkaas nintii horaa gooraha la keenay talin sharci baa loo diray mooshinkaasi inuu waafaqsan yahay prosiijarkii goluhu u mari jiray marka mooshin la keeno waxaa ilaa xalay toole dhacday in booshinkaa dagaal lagu soo qaaday in goolaha la ysku dayey goolaho fasax sii gelayo muddooyinkii u dambeysay wiigii u dambeeyey wiig shaqeedkiisa ay tahay inaan goolaha la iman koorumku aanu buuxsamin marka koorumkii goolaha laga dagaalamay xildhibaano waxa weeye aanu u tirinayn inay xeerkan u arkaan waxa weeye dhib u arkaan oo waxa weeye aan ayaa ka shaqeeyey inaan xeerkaasi maanta goolaha aanu helin koorum marka alxamdulilah maanta uu dee kooramkii u buuxsamay dadka ku dhegeysanaya oo fasirtid xeerkan dadka qaarkood waxay u arkayaan ama u malaynayan yahay xeer xuquuqo dhaqaale qaadaya ama abuuraya bal haddaad fasirtid nuxurka xeerkani muxuu yahay aada iyo aad baa waxa weeye sixun wuxuu sheegay si xeer ka daran baa layidhi xeerkan waa xeer taabanaya cadaaladda guud wax wada lahaanshaha dalka iyo dhaqaalaha dalkaba taabanaya xeer cid gaara u jahaysan maaha mid cid gaara ku jahaysanna maaha xeer deegaanada kala dhaweysanaya maaha xeerkan wuxuu noqonaya xeer qaran oo minseyla cilaa cilaaliya dadka somalilan ee jamhuuriyadda ku nool xeer waxaa weeye duruuftooda taabanaya waxaana weeye xeerkani wuxuu ahaa xeer lambar labayo toban baa laodhan jiray xeerka mideynta cashuuraha ayaa laodhan jiray iminka labadii kun iyo sagaaliyo tobankiibaa xeer lambar saddex iyo labaatan qodobo ka mida laga dhigayo xeerkii la nasakhay wuxuu taabanayaa laba laba aragtiyood unbuu xeerkaasi ka duulayaa laba kabbaa dowladda dowladaha hoose ka helaan dowladda dhexe kab waxaa la ydhahdaa labayo toban point five baa la ydhahdaa kuwaas waxay ku gaaraan gariid bay ku gaaraan eedu wax iskumida bay qaadataa biid wax iskumida bay qaadataa siidu wax iskumida bay qaadataa taa waxa weeye kama taagnaa dulmi kama taagna walba meelaha qaar sharciyan baanu dulmi uga taagnayn meelaha qaar marka la eego number of populationkii magaalooyinka laguma salaynin laakiin ka caqabadu ka taagantah waxa weeye ten percenk waxa weeye boqolkiiba tobanka ay dakhliga dowladaha dhexe u qabtaan dowladaha hoose oo ah laba heroo herarka guud ee miisaaniyadda ka go'a labadaa oo aan u aragno inaan sida loo maamulay aanay ahayn si cadaaladda guud waafaqsan si xeerarka waxa weeye constitutionku bayska u yahay waafaqsan ee waxwadalahaanshaha dalka kala korisayna magaalooyinkii dalka markaa anagu ma aragno xeerkaasi waxaan u aragnaa inaan cidnaanu ku tacadiyeynin laakiin waxwadalahaanshihii guud ee dalka inuu taabanayo xeerkii weli lama gaadhin laakiin waxaa xeerka laftigiisa sida igu maqaalaa in mooshinkan loo raray inuu noqdo mashruuc sharci oo golaha wakiilada ku ekaada marka balta haddaad fasirtid hadda waa maxay tallaabada ku xidhan khadarow dee wax aynu isweydiino ma ma wax xun maahay laakiin wax isweydaarintaa xun in gooluhu curfigiisu waxaa weye in gooluhu imaado xeerarka curiyo aragti iyo doodaha la isweydaarsado hadhowtan cod lagu kala baxo marka dee waxaad arkaysaa xeerku mabdi'iisu inaanu cadaalad ku salaysanayn haddiiba la is hortaagay in waajibkii la furaba waxay tilmaamaysaa inaan xeerkaasi marka horeba uu ahaa xeer waxaa weeye aan loo sinayn baad arkaysaa waayo dee waxaa weeye muxuu mudanaha maanta ku ololeynaya yaan la imanayn hadduu cadaalad yahay haytu saddeana raacaye marka waxaan u aragnaa xeerkaasi in waxaa weeye dee iminka mooshin buu ahaa xeerkan mooshinkaas wuxuu ahaa xeerkaa ma furnaa oo ma ka wada hadalnaa waxayna ka mid tahay waajibaadyada golaha wakiilada marka waxa uu xeerkani maanta ku cusub waxaa weeyena fulintoo xeerarku ka iman jireen in maanta waxaa weeye xeerkani gooluhu abuuray taasaa waxaa weeye maanta ku cusub goolaha oo aragti cusub oo soo korodhayo
soomaaha lagu jiraa haddaynu u gundadegno waxa weeyaan ma weli xeer maaha lakin sooma mooshinkiibaa hadda sharciyoobay horta mooshinkii baa ansaxay doodii xeerkaa in la geli karaa la furay maanta xeerkiina waxa weye iminka xeerkii diraafkii qabyo qoraalkaabaa la keenayaa guddi baa loo saarayaa guddiga dhaqaalaha ama de waxaa weye guddi kaleba xaq buu shirguddoonku leeyahay marka iyagaa soo analys garaynaya goolahay keenayaan dood baa ka dhalanaysa dooddaa kadibna cod baa loo qaadaya xeerkanna nuxurkiisu waa xeer dhaqaale xeerkuna hadduu xeer maaliyadeed yahay waxaa weye specific wuxuu yahay goolaha wakiilada marka goolaha wakiilada waajibkaa leh xeerarka dhaqaalaha iminka xeerar badan oo dhaqaalaha baan xeerkii dakhliga cashuuraha beriga gooluhu yeera xeer xeerar badan oo kaloo shan xeer oo xeerarka dhaqaalaha laga b f m ka la yidhahdo ayaa iyaguna xeerarka dib u habeynta maamulka maaliyadda laydhahdo yaalla saad carabka ku dhufatayna xeerar baa jira maaliyadeedoo wasaaradda maaliyaddu kalfadhigiinnii hore soo gudbisay weli xeerarkaasi maydaan taabanin iyada lafteedu miyaydaan la odhan karin xildhibaanada kan dabada ka riixaya laftoodu kala xulasho xeerarkiyaba ayaa ayaa samaynaysaan golo ahaan de waa saxba anaaba waaba ku wacdayn inaan kala xulasho xeerarka samaynayno xeerarka briyotiga ay leeyihiin baa la kala siinaya saamaynta dhaqan dhaqaaleay bulshada ku keenayaan baa la kala siinaya xeerka culays dhaqaale ummadda ku keenaya in laga baaraandego la tashi badan la sameeyo darafyada uu qoseeyey lala kulmaa waxay ka mid tahay waajibaadka golaha wakiilada in lagu degdegaana ma xeerarka loo arkay inay bislaadeen imanka oo ay u baahan yihiin in imanka waxaweye wax laga qabtana dee waxaweye mudanayaasha way u caddahay markaa dee duruuftaasi way jirtaayo xeerarka waa la kala xulanayaa mudnaantay la kala leeyihin baa loo kala xulanaya mooshin kalena wuu jiro lixdaa tan mudane soo gudbiyeen oo isna la xidhiidha in ciddii madaxweyne hore u soo magacaabay bashurudaa oofin weydaa aanu dib u soo celin madaxweyne maslada xildhibaan waxaa muuqata golaha inuu mooshinada la soo gudbinayaa badan yahay horta mooshinadu waxay ka mid yihiin dabcigii caadigaha ee shaqee golaha ka mid yihin haddii mooshina yimaadaan inay shaqa socotay tilmaamaysa lix iyo labaatan xildhibaan baa keenay oo kala aragtiya oo kala asxaaba oo aragti qiyamka goolaha in la hagaajiyaa kulmisay waxaynu ognahay gooluhu de waxaa weeye maqaaxyaha iyo aragtiyaha waxaa weeye dadkiina soo doortay mar walba fariimayna soo gaarsiiyaan ah waxaa weeye duruufaha togan iyo kuwa taban ee golaha ka imaadaba waxaynu ognahay in guddigii diiwaangelinta ururada siyaasadda berigii dhoweytoole la ansixinayey afar xumood la ansixiyey saddexna la diidey waxaynu ognahay laba iyo dhowr iyo toban maalmood kadib in guddigii saddexdiin lagu soo celiyey waxaynu ognahay in nambar badan oo dhowr iyo konton ay ku ansixeen xubnihii dhowr iyo soddonka helay inay dhowr iyo konton ku ansixeen isweydiino badan baa yimi goolaha waa lagu duraaranka marka aragtida odhanaysa xidhiidh bay la leedahay xubnaha komishinka dhowaan la celiya saddexdaa maxaad ka odhanaysa mase dee aragtidaas waa aragti jaban weeye waayo dee mooshinkayga kumay jirin in saddexda xubnood ee komishinkii hadhay in waxaa weeye kalsooni loo qaada kumay jirin laakiin waxay ahayd in xubnaha dareen baa jira soo maaha inuu soo celin karo maadaama kor hay ku jiraanoo goluna celiyey khadarow de waa la odhan karaayo si kalena waa la odhan karaa anna waxaan odhan karaa xubnaha madaxweynuhu imanka magacaabay xubnaha madaxweynuhu magacaabay haddii ay kalsoonida golaha waayaanna inaan degdeg laga soo celin anna waan odhan karaa de marka waa daraf kuma midoobi karno nimba dhaca buu iska taagi karaa laakiin mas-uuliyiinta kalsoonida golaha waayey maxaynu ka yeelnaa waa arrin golaha yimiyo soo noqnoqday bay ahayd arrinkaasna waxa weye in goluhu go'aan ka qaato waa waajib
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee somalilan xildhibaan mustafe khayrayo oo u warramayey khadar maxamed cakule iyadoo dadka kenya ay ku soo fool leedahay doorashooda madaxtinimada oo si weyn loogu baratamayo ayaa qaar badan oo ka mida ay ka walwalsan yihiin in ay soo noqdaan rabshado ay dadku dhintaan oo la mid a kuwii hore dalkaasi uga dhacay kuwii rabshadihii hore wax ku noqday iyo dad iyagu ka badbaaday ayaa ugu baaqaya dhammaanba dhinacyada in ay markaasi nabadda dhowraan inta ay doorashadu socoto sanadkan juma majanga ayaa warbixintan ka soo diray magaalada nairobi waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan
bena bluma oo sidoo kale loo yaqaano maama ficta waxa ay sidataa sawirka laba ka mida wiilal uga dhintay rabshadihii doorashada ka dhashay ee kenya hore uga dhacay waxay ku nooshahay guri cooshad ka samaysan oo ku yaala deegaanka madhaare ee magaalada nairobi xilliga doorashada hooyadan siddeed iyo afartan jirka ah waxay u tahay xusuus xanuun badan waxay ahayd bishii agost sagaalkeedii sanadkii labada kun toddobiyo tobankii maalin un kadib codayntii doorashada madaxtinimada kenya markii wiilasheeda bernard iyo victor okoth oo labaduba ahaa dhallinyaro ay boolisku toogasho ku dileen iyagoo ka qayb qaadanayay dibadbax doorashada la xidhiira oo xaafaddaasi madaare ka dhacayay shan sannadood kadib weli kuwii dilka u geystay wiilasheeda sharciga lama horkeenin waxay tiri buluuma oo ilinta cishanaysa haddii kuwa wax dilay ay wiilashayda ahaan lahaayeen waa la xiri lahaa laakiin askartii booliska ee dilay wiilashayda ilaa iyo maanta waa xor taasina waa waxa xanuunka ugu weyn igu haya bay tiri waxaana isweydiinayaabay tiri maadaama wiilashayduba ay ahaayeen bani aadam la mida booliska dilka geystay maxay cadaalad u heli waayeen xaafadda madaare oo ka mid ah abasiibooyinka ugu waaweyn afrika oo ay ku nool yihiin dadka ugu faqrisan magaalada nairobi ayaa mar walba xudun u ahayd rabshadaha la xiriira doorashooyinka mary ann kazina waxa ay wax ka aasaastay hay-adda social justice center oo ah urur u dooda cadaaladda bulshada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi Every time we have elections, they know what is our issues, but they have not actualized. So bringing your manifesto to say that kasina you waxay do tiri what you mar do kasta oo ay doorasho is dalkan ka just dhacayso things of siyaasiyiintu way eh, garanayaan duruufaha halkan ka jira tusaale marka aad ballan qaado inaad biyo keenayso oo aadan ka dhabayn waxaad sii horaysa uun rabshadaha maxaa yeelay waxaad ah damqisay boogta dad awalba ku noolaa saboolnimo oo rabshaduhu ay caadi u ahaayeen mama ficta iyana waxa ay asaase ka tahay kooxdan ay ku midaysan yihiin hooyooyinka iyo dhibanayaasha rabshadaha doorashada ka dhasha waana koox cadaalad u raadinaysa qoysaskaasi kooxdan ayaa ku boorinaysa mas-uuliyiinta doorashada iyo dadka ka qaybgalaya doorashooyinka madaxtinimo ee kenya ka qabsoomaya bisha ogost ee soo socota inay isxakameeyaan oo ay rabshadaha ka fogaadaan tunataka peaceful election We want a peaceful election, and that's not all. As mothers of victims, we mama want ficta justice for waxay our taasi ku children.
dartay waxaan doonaynaa doorasho nabdoon hooyooyinka dhibanayaasha ahaana waxaan u doonaynaa cadaalad carruurteenna iyo inaan helno magdhow booliska kenya ayaa lagu eedeeyaa inay adeegsadaan awood xaddhaaf ah marka ay la macaamilayaan dibadbaxyada ka dhasha doorashooyinka gaar ahaan doorashooyinkii waddankaasi ka dhacay labada kun iyo toddobadii iyo labada kun toddoba iyo tobankii iyadoo hadda bil iyo wax xoogaa ay ka harsan tahay doorashada kenya ayaa boolisku ay sheegayaan inay u diyaarsan yihiin ilaalinta goobaha codbixinta iyo guud ahaan ammaanka doorasho ku dhacda si nabdoon qoraal v o eda la soo gaarsiiyey ayaa afiyeen booliska u hadlay oo la yidhaahdo bruno shioso waxa uu sheegay in tallaabooyin loo qaaday si ammaanka loo hubiyo iyadoo booliska la siiyey tababaro dhinaca doorashada ah qalab iyo ciidan dheeri ah doorashooyinkii horey uga dhacay kenya ayaa waxay ku suntan yihiin rabshado iyo dhimasho dhacdii ugu fulxumaydna waxay ahayd mid lagu dilay kun iyo boqol qof rabshado iyo weeraro dhacay kadib codayntii labada kun iyo toddobadii laakiin iyadoo saacaddu ay ku sii siqayso codaynta kenya ee sannadkan ayaa dadka doorashada la socda ay ku rajawan yihiin in doorashooyinkan ay noqdaan kuwo xasiloon
mahadsanid warbixintaasina waxaa soo jeedinayay maxamed colaad xasan haatana ku soo dhowaada barnaamijkii hambalyada ee heesaha waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daandure iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari
عريس الداليو واناني كرام مغناقه
ku soo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha nuur noo soo qaba dhabaalka ugu horreeya warqadda ugu horraysa daandurey waa hambalyo aroos waxaana inaga soo gaartay aabba muuse xaamud yuusuf iyo xaaskiisa iyo carruurtooda axmed cismaan xaamud xaaskiisa iyo carruurtooda cabdulaahi cismaan xaamud xaaskiisa iyo carruurtooda cabdiraxmaan cismaan xaamud iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa maxamuud muuse xaamud iyo xaaskiisa waxaa kaloo ku jira dadka diraya xuseen muuse xaamud iyo idriis muuse xaamud muxidiin cismaan xaamud iyo cabdifataax xasan xaamud maxamed cali xaamud doctor cabdirasaaq cali xaamud iyo eedaxaawo xaamud yuusuf saygeeda iyo caruurtooda eede abyan xaamud yuusuf iyo caruurteeda eede xamse xaamud yuusuf iyo yuusuf muuse xaamud jibriil cismaan xaamud iyo luqmaan xasan xaamud cabdirasaaq muuse dhambaalka aad ayuu u dheeryahay waxaa kaloo ku jira dadka diraya eede maryan xaamud yuusuf iyo xaliimo cismaan xaamud iyo caruurteeda faadimo cismaan xaamud saygeeda iyo caruurtooda zaynab cismaan xaamud saygeeda iyo caruurtooda maryan cismaan xaamud iyo caruurteeda iyo madiine cismaan xaamud saygeeda iyo caruurtooda aamine cismaan xaamud iyo cumar muuse xaamud faadimo cali xaamud caasho cali xaamud dhammaan reer xaamud yuusuf geedi oo kala jooga magaalooyinka gaarisa nairobi colombos ohio ee dalalka kenya iyo maraykanka waxay hambalyo iyo bogaadin ay halkan uga dirayaan yuusuf cali xaamud iyo mine maxamed cali oo dhowaan arooskooda uu ka dhacay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota waxaanu leenahay isku waara oo ubad kheyr qaba allaha idin kala siiyo aamiin dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray agaasimaha t v-ga hirshabelle cabdikariin cumar macalin aalus agaasimaha radio jowhar maxamed abuukar caseer cali maxamed warsame caleeg bashiir cali daahir xasan cumar macalin zahro cumar macalin saalim axmed saalim deeqo axmed ibraahim mustafa cali axmed cabdulaahi shariid kanyare ismaaciil maxamuud cumar rufaaci cabdi xuseen iyo cabdulaahi cumar macalin iyo asxaabta waxaana ay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan cabdirasaaq cusmaan iyo hodan cumar macalin oo wiil ugu dhashay dalka sweden wiilkaas oo loo bixiyey muscab cabdirasaaq waxay leeyihiin allaha ka dhig kiisoo weynaada oo waalidka dalkiisa iyo dadkiisa waxtara aamin ayaa leenahay aamiin ayaan ana u raaciyey heesta ugu horreysa ee aan ku furan doono heesaha aan maanta u hayno dhegaystayaasheenna waa heesta leybkii jacaylka waa ereyadii xuseen uu faarax laha u naxariistay iyo fanaanada codka macaan maryan mursal ciise
Malo
dhambaalkana waxaa uu noogu yimid xasan sheekh cabdiraxmaan barkhadle xaaji xuseen iyo xaaskiisa caruurtooda iyo axmed cabduqaadir xasan sheekh cabdiraxmaan barkhadle xaaji xuseen xaaskiisa iyo caruurtiisa axmed cabduqaadir sheekh faarax iyo maxamed shaafi ow xasan nuur oo ku magaca dheer abaadi khaliif cabdulaahi macalin cabaas saciid cabdi qaasim cabduqaadir moxamed nuur cabdiraxmaan seynab cabduqaadir sheekh faarax iyo khaliif maxamed daahir sheekh faarax iyo cabduqaadir macalin daahir iyo marwadiisa iyo caruurtiisa waxayna taaniyad gaadsiinayaan yuusuf cumar sheekh iyo faadumo sahra maxamed macalin ibraahim oo ku aqalgalay magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya waxaana ay leeyihiin isku waara ee barhaydan kale sii owlaad qeyr qabta aamiin waxaa noo baaqaya dadka kale ah qadar sugow salaad iyo cabdicasiis sugow salaad basare sugow salaad iyo falxado cali daahiya dhuuxo xuseen cabdi iyo zamzam xuseen cabdi nastaaxi xuseen cabdi xabiibo salaad jilcow iyo cabdixakiim maxamed salaad sacdiye sheekh yuusuf iyo daawud cabdulaahi warmooge xariire isaaq shihow iyo iqra maxamed salaad dhammaan asxaabtani waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay halkan uga dirayaan farxaan maxamed salaad iyo hinde xuseen cismaan oo arooskooda uu ka dhacay degmada doqlow waxaana leenahay gacal iyo sukeeyaba gurigeena lagu farax isku waaro ubad kheyr qabana allah idinku arsaaqo aamiin heesta kale aan idin ciyaarayno waa shimbiryahow waxaa qaadaya cabdulla yuusuf hanuuniye
degdegiiga gaarsiiy
waad tahay heestaasi la yaabka lahayd iyo codka macaan cabdalla yuusuf hanuuniya haddii aan intaasi ku dhaafno dhambaal tahniyada aroos ayaan hayaa daandurey waxaana uu naga soo gaaray dadka kale ah muuse nuurow xasan iyo maxamed nuurow xasan sacdiyo nuurow xasan iyo xabiibo nuurow xasan cabdicasiis shirfow iyo aadan cabdi dhaqane xabiibe cabdi dhaqane iyo mustafe cabdi ibraahim qureesha borow buule iyo cabdi doqane dhammaan reer nuurow xasan iyo reer cabdi doqane iyo reer cabdishiid oo kala jooga dalka iyo dibaddaba iyagoo isku duuban waxa ay halkan uga hambalyeynayaan awees nuurow xasan iyo faadumo xasan cismaan oo ku aqalgalay dhowaan magaalada baydhabo waxaan leenahay wiil iyo caano gabar iyo caano isku waara waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray hooyo nuuro axmed cosobleh habaryar maryan axmed cosobleh habreer nadiifo axmed cosoble iyo abti maxamed axmed cosoble reer cusmaan cali oo kale ah muxudiin cusmaan cali sacdiyo cusmaan cali madiine cusmaan cali leyla muuse jaamac faadumo maxamuud cusmaan daahir cumar macalin maryan cumar macalin qaali cumar macalin maxamed amiin cabdikariin cumar iyo dhammaan asxaabta waxayna taaniyad wadajira gaarsiinayaan cabdirasaaq cusmaan iyo hodan cumar macalin oo wiilu ugu dhashay dalka sweden wiilkaasi oo loo bixiyo muscab waxay leeyihiin soo weynou noqo kii waalidkii dalkiisa iyo dadkiisa waxtara aamiin warqadaha aroosyada ayaa toddobaadkan ugu badan waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray maryan ibraahim geedi riyaaq ibraahim geedi iyo cabdifataax ibraahim geedi maqdis ibraahim geedi iyo maqsuudo ibraahim geedi cabdikaafi ibraahim geedi iyo xasan nuur ibraahim geedi xuseen ibraahim geedi iyo aabo ibraahim geedi ibraahim iyo hooyo faadima qaasim axmed eeda xaliime maxamed iyo jibriil qaasim axmed faadimo zahro jibriil qaasim iyo aadan jibriil qaasim maxamed amiin jibriil qaasim iyo cabdulaahi yare jibriil qaasim injineer borow iyo cabdiweli faarax bare cabdicasiis maxamuud cabaas yaasiin ibraahim dhammaan asxaabtani waxay hambalyo aroos oo wacan ay halkan uga dirayaan farxiyo jibriil qaasim iyo maxamed ibraahim geedi oo arooskooda uu ka dhacay xerada qaxootiga dhagaxley taariikhdu markii ay ahayd toddobylabaatanki bishan juun ducadu waa dhankiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay isku waaro oo ubad kheyr qaba allaha idinkala siiyo aamiin dhankii heesaha haddii aan dib ugu laabanno goormaanka ugu dambeysay heesta ilwaad qurux iyo fanaanka cumar dhuule cali
dharaarta qatankee la qaawan yahay dharaartaan qoratiyo qudhaanja maqnayn qudhaydaad goyse baa lagugu qori malaa'iigta qalinka loo dhiibiyo ilaaha qaadirina wax qarin maayo qiilaad ku baxdaana kuuma qorree qowlkee baad la hortegay qiyaamaha oo adil waad quruux adiguna og sugnay walowaana saaga adiga kugu jeclaa oo adil waad quruux adiguna ogsoonay afkunka ma lihi ay uurka iga tahay amaana allah inaan yahay akhirana way waisku arkii doonaa afkunka ma lihi ay uurka iga tahay amaana allah inaan yahay akhirana way waisku arkii doonaa haddii waa adduunye adiga irdhowde oo axdigaynu dhiganiyo wacadkii ilowde haddii waa adduunye adiga irdhowde waxdigaynu dhiganiyo waxadkii ilowde afkunka ma lihi ay uurka iga tahay amaana allah inaan yahay akhirana way waisku arkii doonaa afkunka ma lihi ay uurka iga tahay amaana allah inaan yahay akhirana way waisku arkii doonaa haddii ogdaabiyo od laygu shido ama iilkaan galo isa seeg dhaxo inta lay arjumo awga laygu naco haddii ogdaabiyo od laygu shido ama iilkaan galo isa seeg dhaxo inta lay arjumo awga laygu naxo albaabkii qalbiga adaa oodayo iriidaw xidhee hooy haddaan aamin jirin mangalo adduunyada maxay ka agdhigay albaabkii qalbiga adiga oodayo iriidaw xidhee wax haddaan aamin jirin maangalo adduunyada maxay kaaga dhigay
dhambaalkan wuxuu noogu yimi jaamac miro colaad hooyo furdowso cabdi axmed iyo awe cabdi colaad iyo maxamed jaamac mire aadan faarax farasle iyo sadiiq asad januune mustafe qaasim cabdi iyo liibaan cabdinaasir aadan iyo fataax xuseen iyo hodan jaamac mire fartuun jaamac mire saciido jaamac mire raxmo jaamac mire dhammaanna waxa ay jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan cabdikaafi jaamac mire iyo ifraax cabdi dhagaafe oo arooskooda uu ka qabsoomay cabud waq waxaanay leeyihiin arooskiina kala kulma bashbashii barwaaqo iyo owlaad qeyr qabta aamiin amiin ayaanan u raaciyey hambalyo dhalasho ayaa gacanteeda kusoo dhacday daandurey waxaana ay naga soo gaartay ayaad maxamed aadan cabdiwahaab maxamed aadan cimraan maxamed aadan suleymaan maxamed aadan daa'uud maxamed aadan sayma maxamed aadan maxamuud maxamed aadan iyaas waa ilyaas maxamed aadan iyo mustafa maxamed aadan cabdikariim maxamed aadan maryam maxamed aadan xaniifa maxamed aadan iyo umaana maxamed aadan hooyo umeyma cabdikariim iyo hooyo zayra muxiidiin dhammaan reer maxamed aadan waxay tahaniyad dhalasho ay halkan uga dirayaan muhaab maxamed aadan iyo shaakira maxamed axmed oo ay gabar ugu dhalatay deegaanka cawjaba ee gobolka shabeellaha hoose waxaan leenahay gabadhaasi ha noqoto tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin haatan waxaad ku soo dhawaataan heesta ugu dambaysay barnaamijkeena hambalyada heesaha
heestaasi ayaana ugu dambaysa barnaamijkeenna hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa idinla socodsiinayey ibraahim xasan daanduray iyo aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
sidii dhugdhugley dhul dheer maribaa dhawaaqiga loo dhegeystaa heestaasi uu ku luqeynayay cusmaan maxamed cusmaan gacanlo waxay ugu dambeysay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga v o a ee washington haatana waxaad ku soo dhowaataan dhacdooyinka toddobaadka waa kan cabdiqaadir samakaab
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab aan ku bilownaya dhegaystayaal madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa toddobaadkan ka hadlay munaasabadda labiyo lixdan guuradii ka soo wareegtay maalintii koonfurta soomaaliya ay ka xorowday talyaaniga sidoo kalena ay midoobeen waqooyi iyo koonfur xasan sheekh maxamuud oo kasoo baxay karantiilkii covid -19 ee dhowaan uu gala ayaa ka qayb galay dabaaldega kooda luulio kadib markii tijaabadii caafimaad ee la marsiiyey ay tilmaantay inuu ka kacay caabuqa covid -19 madaxweynaha ayaa munaasabadda ka sheegay in dowladdiisa ay ka shaqayn doonto laba qodob oo waaweyn oo kale ah in dib u heshiisiin bulsho iyo mid siyaasadeed la sameeyo sidoo kalena la dhammaystiro dastuurka soomaaliya laba dib u heshiisiineed ayaa noo taalo dib u heshiisiin waa dib u heshiisiinta bulshada mujtamaca inuu heshiiyo sidaas daraaddeed dowladnimada heerarkeeda kala duwan ee heer dowlad goboleed leh ee heer maxaanku dhahda gobol leh heer degmo leh meesha ugu horosayso haddaan naqaano heer degma ah qaab dhismeedka xukunka iyo taladu waa inuu ku jiraa qayb ka tirsan maamulkaas hoose oo u xil saaran dib u heshiisiinta li'anna khilaafku wuxuu ka dhexdhacaa mar kastoo ummaddu ay isdhex marto oo ay wax isdhaafsadaan khilaafaa ka dhacaya beerihii tacabkiyaa khilaaf ka dhacaya xoolihiyaa khilaaf ka dhacaya waddadii la marayaa khilaaf ka dhacaya ceelkiyaa khilaaf ka dhacaya waxa mujtamacu meelahay isugu yimaadaan oo waxa ka dhexeeya yaallaan oo dhan maadaama waxa mujtamaceena ka dhexeeya in badan oo ka mida ay yar yihiin biyahaa yar dhulka daaqsinka lahaa nagu yar maxaanku ira wax badanaa nagu waxaas nagu yaray xafiirtankoodii kala jiidso khilaafa khilaafaadkaasi bulshada u dhexeeyaa marka dib heshiisiinta bulshada dib heshiisiinta siyaasadda waxay ka guduntaa oo ugu weyn waa dastuurka waa heshiis bulsho heshiiskaas bulsho waa dastuurkeenna markaan dastuurka heshiis ku noqonna macnaheeda waxa waaya siyaasaddii waa ka heshiinay wixii kaloo ka rakimaya dastuurkaan dhammaystirayna ilaahay hadda dastuurka waa ka heshii laanahay waa dhammaystiri laanahay marna manaan qabinba noomaba oolin markii aan yeelaynay asigoo qabyo noo ah ayuu noo yaalaa marka meeshaasay wax nooga dhiman yihiin wixii waxaas caqabad ku oo dhanna waa leexinaynaa ilaahay idankiis awooddii aan ku leexin lahaynna waa leenahay waxaan rabaa marka dadka soomaaliya ha u diyaargaroobaana dastuurka inaan dhammaystiro dowladnimada inaan hoos u daadejinoon heer degaan iyo degmo gaarsiino walaalaha waqooyiga oo maanta siyaasiyan nooga maqana inaan jirino wax kasta oo ay ku qancayaan oo daaweynayo oo aan dib ugu midoobi karno inaan dib ugu midoobno dowladdaani islogankeeda waa kaas soomaaliya heshiisa meeshaasay ka bilaabataa meeshaasay ku dhammaataa dunida heshiis la-aana markaas kabacdiaan dunida u jeesanaynaa marka hore waa inaan gacmo daahir ah wax daahira markaan annagu heshiis noqonaan dunida heshiis la noqon karnaa
dhinaca kale ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xamse cabdi bare ayaa toddobaadkan si rasmi ah xilka ugala wareegay maxamed xuseen roble oo ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya tan iyo bishii sebtembar ee sanadkii laba kun iyo labaatan roble oo ah ra-iisul wasaaraha xafiiska baneeye ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu xilka kusoo dhoweeyo xamse bare oo ah ninka xafiiska ka bedelay waxaan ku faraxsanahay in aan soo dhoweeyo kuna wareejiyo xilka ra-iisul wasaare mudane xamse cabdi barre waxaan hubaa in ra-iisul wasaare xamsa uu u gudan doono mas-uuliyaddiisa si hufan waxaan ku kalsoonahay oo aan ku boorinayaa dhammaan howlwadeennada xafiiska ra-iisul wasaaraha in ay gacmo furan ku soo dhoweeyaan ra-iisul wasaare xamse cabdi barre iyo golihiisa wasiirada uu magacaabi doono waxaan kaloo ka codsanayaa dhammaan xubnaha golaha wasiirada in ay u diyaargaroobaan xil wareejinta wasaaradahooda iyo soo dhoweynta wasiirada cusub ugu dambeyn waxaan u rajaynayaa dalka iyo dadka soomaaliyeed amni waara xasilooni siyaasadeed iyo horumar nololeed ra-iisul wasaare xamse cabdi bare oo xilka la wareegay kadib markii si aqlabiyad leh uu ku helay codka kalsoonida labada gole ee baarlamaanka soomaaliya ayaa idaacadda v o eda u sheegay inuu soo dhisi doono xukuumad taya leh oo ka shaqaysa arrimo badan isagoo caddeeyey in dowladdiisa ay haweenka kaalin ku yeelan doonaan wariyaha v o eda falastiin axmed iimaan oo waraysatay ayuu marka hore uga warramay nooca xukuumad ee uu soo dhisayo
xukuumaddaydu waxay noqon doontaa haddii la idhaahdo xukuumad tayo leh waxaan kusoo xulan doonaa haddii la idhaahdo hufnaanta kartida iyo aqoonta aan dadka soomaaliyeed aan ku ogahay in badan oo kamid a ayaan kusoo xulan doonaa waxaana rajaynayaa inay noqoto xukuumad awood u yeelata in ay fuliso ajendaha waaweyn la hor yaalla dhinaca siyaasadda marka la fiiriyo marka awoodda qolo cusub timaadaba saaxiibbay leeyihiin xisbiyay leeyihiin ururay ka yimaadeen ma dowlad furan oo dadku iska wada dhaxarkaaleeda ka sugaya mise dowlad xisbigiina ama kooxdiinii ay ku xoogan tahaa leedika sugaya adiga madaxweynaha xukuumadda aan soo dhisaayo waxaa asal u ah ee, dastuurka ee, federaalka ee soomaaliya Ee, midda labaad een, eh, anigu waxaan rumaysnahay een, eh, xisbiyo ee, sh- sharciyeysan oo axzaab ah runtii oo ee, waddanka weli kama hirgelin ururaa jira ururo siyaasadeed ayaa jira marka haddii aad ka wado ee, ururka ee, ee, siyaasiga ahaa ee uu madaxweyne binuhu guddoomiyaha ka ahaa miyaad ku ekaanaysaan maya ee, dadka soomaaliyeed ee kale insha allah iyo ee, ururkan xaaraan kama aha laakiin dadka soomaaliyeed waxaan rajaynayaa in ay ee, in badanoo kamid a laga dhaxalko haddii la yidhahdo qoondada gabdhaha waxaa la yidhaahdaa dowladihii dalka isaga dambeeyey waxa ugu badan ay ka helaan waa wasiir ama laba maxaa taa ka bedelaysaa Ee, waxaan ee, rumaysnahay ee, gabdhaha iyo ee, wiilashuba ee, waa muwaadiniin soomaaliyeed waxaana halbeegkaygu uu yahay kartidooda iyo khibradda ay u leeyihiin shaqada ee laga rabo laakiin waxaan ku caddaynayaa inay ku dadaali doono insha allah inay gabdho iyo wiilba ka koobnaadaan gabdhuhuna kaalin weyn bay ku leeyihiin ee, dalkan ee, marka gabdhuhu kaalin muuqata ayay ku yeelan doonaan xukuumaddaa soo dhisi doonta dalka abaaraha ka jira mudana ra-iisul wasaare xilli aada u adag ayay xukuumaddaada kusoo beegmi doontaa ansixintaadana ay kusoo beegantahay arrimaha abaaraha maxaa idin qorshaysan inaad ka qabataan xukuumaddaani ee, priority bay u tahay in arrinta abaaraha ee, wax laga qabto haddii ilaa yidhaahdo dadka soomaaliyeedna waa ugu baaqaynaa in arrintaas ee, laga wada qayb qaato sidii horeyba looga qayb qaadan jiray gurmadka dadkeena dowladduna ilaahay idankiis caalamkana way la hadlaysaa waana ku dadaalaynaa inaan dadkeena haddii ilaa yidhaahdo aan aan aan kaalmayno oo aan ka fududayno culayska jira madaxweyne xasan sheekh dowladiisii hore saddex ra-iisul wasaare ayuu bedelay adiga haddaad ra-iisul wasaare cusub tahay isla mar labaad haddaa lasoo doortay sidee idiin qorshaysa inaad u wada shaqaysaan aqoon iyo saaxiibtinimo horena waxaa la sheegay inay idinka dhexaysay ma ka fakertay caqabadaha i- ay dhici karto ama dhismaha xukuumadda ama shaqada xukuumadda in adiga iyo madaxweynaha ay idinsoo dhexgeli karto kalsooni intee leegaad isku qabtaan bashar baan nahay maxaan ku dhahaa waa iskhilaafi karnaa ee, aragtiyo kala duwan baan yeelan karnaa madaxweynaha laakiin waxaan rumaysnahay inaan heli karno mechanism aan aan aan ku xalino wax kasta oo oo dhexdeeda soo gala Ee, waxaanan aaminsanahay ilaahay idankiis inaan aniga madaxweynaha uu si dhow oo wanaagsan aan u wada shaqayn doono kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo u warramayey falastiin axmed iimaan dhegaystayaal barnaamijkeennii dhacdooyinka toddobaadka waa nagayntaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
mahadsanid cabdiqaadir samakaab ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi halkaad weli nagala socotaan waa washington haatanna dhankii muusiga ah kusoo dhowaada hees ay weli jidhu qaadaan cabdiqaadir jubba iyo khatar daahir cege
guucuskade roob dalsan ceeriinoogu weli degin cidi yaqaano qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha dhaqawada cusaybkii ciribka isa saare guucuskade roob dalsan ceeriinoogu weli degin cidi yaqaano qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha dhaqawada cusaybkii ciribka isa saare ubaxaynbacayni caleemaha koruga mudhay balanbaalis calamale haddaba cugato xiisa shimbiruhu cod faraxliyo luuqda isu celiyaya ubaxaynbacayni caleemaha koruga mudhay adaba cugato xiisa shimbiru warad faraxmiyo luuqda soceliyaya calcaliyada xareeduna cegaga togoda madaarabu rahu rahu caadadiisi ka dhaxiya jidhaama badi labadii fidcawn calcaliyada xareeduna cegaga togoda madaarahu rahu rahu caadadiisi ka dhaxiya jidhaama badi labadii fidcawn cusubka ubadko ku cigaalan dharabo subaxdii cadceeduna ku casuuntay nuurkii ayaadiya cajabisa calabka isku keensimo ilicaana iyo nabaad insha allah cusubka ubadko ku cigaalan dharabo subaxdii cadceeduna ku casuuntay nuurkii ayaadiya cajabisa calabka isku keensimo ilicaana iyo nabaad insha allah
heestaasi ay wada jirka u qaadayeen cabdiqaadir jubba iyo khatar dahar cega waxay u dambeysay idaacaddeenii galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray intaan markale ku mid doono nabadgelyo